dhinaca kalena qaar ka mid ah waxgaradka nabadoonada iyo haweenka beelaha banaadiriga ayaa dalbanaya in qaab cadaaladi ay ku jirto ay ku dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose beelahan ayaa xubno ku lahayn aqalka sare faafaahinta warbixintan waxaa noo soo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xubno ka tirsan nabadoonnada haweenka iyo waxgaradka beelaha banaadiriga oo kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay qaabka ay u rabaan inay u dhacdo doorashada kuraasta ay ku leeyihiin aqalka hoose iyagoona codsaday in doorashadu ay ku dhacdo qaab daahfurnaana si ay ugu soo baxaan xildhibaanno ay bulshada banaadirigu kalsooni buuxda ku qabaan shariif mayow cismaan shariif jeeg oo ka mid ahaa hobolladii hore ee masraxa banaadiriga oo dhowaan ku soo laabtay dalka ayaa ka warbixiyey aragtidiisa ku aadan hannaanka ay la tahay inay u dhacaan doorashooyinka kuraasta banaadiriga anigu waxaan maraykanaan deganaha waa la socotiin halkakan waxaan u imid aniga in ay dhacdo doorasho oo cadaalad ah waayo nin kursi iskaga fadhiyo wax matare ah waxna dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba waxba u tareynin aan ka muuqanin shaashadda aan ka muuqanin aan la arkaynin oo isqarinaayo kaasoo kale ayaan rabnaa inaan iska leexino oo mid fiican aan ku bedelno aniga nin odayaan ahay muubani xidhawaa inaan naqda waxaan jecelnahay annaga shan kursi aan ku leenahay baarlamaanka dhanba shan kursi aan ku leenahay si cadaalad in loo qaybsado oo banaandiryaha dhan laga arko meesha ay ka muuqdaan oo voodka maaragta aan la kala harin ninkii wax tar leh oo wax ummadda u qabtay wax noo tilmaami karo wax noo sheegi karo oo ummadda iyo dalka iyo diinta iyo wax u qaban karo waxaa loo baahanya markii xildhawaan aad naqatid oo xildhawaan aad naqatid inaad dalkaada iyo dadkaada wax u qabatidaa la rabaa waxgaradka goobta ka hadlay qaarkood ayaa sheegay in beelaha banaadirigu kuraastoodu aanay ahayn shan oo ay tahay lix kursi sida uu ku waramayo nabadoon xaaji kamaal maki aways tan aqalka hoose beelaha banaadiriga waxaa waaye kuraasta ay leeyihiin lix kursi waa kuraastaas hal kursiga baydhabo la geeyey xataa dulmia lagu geeyey waxaa loogu geeyey ninaa rabitaankiisa lagu siiy rabitaan oo nin madaxweyne u lahay kursigaas lagu dhaafsiiyey haddana kama harinoo kuraasta banaadirigu ka tirsan yahay waxaan rabna lixdaas kursi dowlaha raalli ka noqdo in lagu tartamo oo si daafuran loogu tartamo caasho malaaq mahdi oo ka mida ururada haweenka beelaha banaadiriga ayaa ku boorisay guddiyada doorashada iyo odayaasha dhaqanka in la ilaaliyo qoondada kuraasta banaadiriga ay haweenku ku leeyihiin waxaan leeyahay daafurnaan hufan ay ku jirta walaalnimo wadajir ha ku dhacdaan leeyahay kuraasta aqalka hoose bulshada banaadiriga marka bacdamaa aan annaga lix kursi ka keensanay carta lixda meeyadiina la ogaa banaadir in uu ahaa labadii kursi oo la dhigay sidii loo kala helay wax ka daahan maleh ama siyaasi ha ahaado ama waxgarad ha ahaado ama oday dhaqan ha ahaado labadii kursi ee la dhigay magaalada muqdisho kursigii ugu horeeyey dadkii helay baan ahayn haddana carta waxaan ka keensanay lix kursiya lixdeenii kursi aan waxba ka dhineen ayaan ka rajaynaynaa dowladda cadaalad inay maaragtay ay wax ku bixiso lixdeenii kursina waxaan ka rabnaa weliba haasatan aan aniga rabaa labadeennii kursi oo dumarka in loo bandhigo daahfurnaan iyo cadaalad waxgaradka bulshada banaadiriga ayaa dhanka kale ka cabanaya inayan wax matalaada ku lahayn aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waa ka nabadoon kamaal aqalka sare hadda aan leenahay banaadir markaanahay ma ka midnihi waa labaa nalaga siiye egaas labadii nalaga siiyey waxaa ugu wardambaysa baydhaba shir loo aaday baydhabo markii la aaday shirkaas loo aaday soo naqashadii labada hawadaa lagu caawo waa dhammaatay waa banaadir saasay labadaas kursi ay ku waayeen waana macnaa dadaa ka shaqeeyey in ay waayaan kuraastaas mana suurtagelayso aqalka sare haddii annaga aan ka maqannahay haddiiba aan ka mid ahayn israel macnaha boqolkiiba aan ka hayn intaas toddoba qofood halgamayaal ay noogu jireen beelaha banaadir inay aqalka sare ay ka maqnaadaan wax qalad waa aan loo baahnayn waa cadaalad daro weyn waa marka marka soomaali keliya isku fiiriso dadka reer xamarka macnaha meeshan dadkan sokoray u yihiin in lagu daro ay macnaha howshaas ay ka qayb qaataan oo macnaha doorashadii aqalka sare annaga aan ka mid naqano beelaha banaadiriga ayaa hoosta ka xariiqay in lagu dulmay nidaamka awood qaybsiga soomaaliya ee afar dhibic shan waxaanay sheegeen in xaqiraadaasi looga bixi karo helitaanka doorasho qof iyo coda sida uu tilmaamayo shariif jack waxaan cadaalad taranka tisinayna four bont five inaan noo dhiraawo annagoo tira badan dadkii oo maaragtay oo jo- la quusiyo oo la hiri nus baa tihiinaa noo la hiri saas ay tahay waa oggolaanay aan waan ku hashiinay macno male waa laakiin hadda ka bacdi waxaan jecelnahay hal cod iyo hal qafood inuu ilaahay keeno laakiin tiis eh, lix iyo iyo iyo toban ka dhacay taasoo kale ilaaha naga koriyo waa too laga xumaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho